maamulka dowladda hoose ee degmada gaalkacyo ayaa waxa uu guddi u saaray dibudhiska goobihii ku burburay qaraxyadii dhowaan ka dhacay magaaladaasi gaalkacyo maamulka degmada gaalkacyo ayaa ku dhawaaqay guddigan gaarka ah oo ka shaqayn doona sidii wax looga qaban lahaa goobihii ay waxyeeladu soo gaartay oo uu ka mirid yahay dibudhiska cisbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo oo isaga burbur xoogani ka soo gaaray weeraradii argagixiso ee dhowaan ka dhacay magaaladaasi gaalkacyo wariyahana fardowso cabdi aadan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haysa gudoomiyaha degmada gaalkacyo maxamuud yaasiin axmed ayaa magacaabay guddiga taakulaynta oo gacan ka geysan doona wax kaqabashada burburkii ka dhashay qaraxii ka dhacay dhowaan magaalada gaalkacyo guddigani ayaa waxay isugu jiraan mas-uuliyiin ka tirsan gobolka degmada isimo dhaqaatiir iyo ganacsato duqa degmada gaalkacyo ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga wada qeyb qaato dibudhiska goobihii ku burburay qaraxii ka dhacay gaalkacyo maxamuud yaasiin axmed duqa degmada gaalkacyo ayaa saxaafadda u aqriyay guddigaasi
waxaa isu xulsaaray maantay oo si aan bulshadan aan kala tashaday aan ugu dhawaaqi rabaa dad guddigii gurmadka shacabka gaalkacyo oo la rabo dad badan baa diyaar waxay leeyihiin qaarna mar hore ay diyaariyeen oo keeneen qaarna waxay diyaar leeyihiin inay ay dadkooda u gurmadaan inay meelihii khasaaradu gaadha dhistaan waa lix xubnood weeye lixdaa xubnood baa waxaa lagu soo hagaajinayaa wixii tabarucaada oo loo geysanayo waxyaalihii khasaarooyinkii iyo dadkii wax gaareen guddigaas wuxuu isugu jiraa waa degmada iyo maamulka iyo qaybaha kale ee bulshada kow suldaan cabdisalaan labo rofesor maxamed jaamac salaad saddex aadan maxamed cigaal afar cabdifataax maxamed sugulle shan xasan maxamed khaliif guddoomiyaha gobolka lix maxamuud yaasiin axmed duqa degmada hawsha waxaa wadi doona guddiga oo baa wadi doona maamulkuna wuxuu ka ahaan doonaa korjoog arrimaha u baahan hadda gurmadka oo dadka soomaaliyeed gaar ahaan puntland gobolka mudug aan ka codsanaya inay dadkooda ay u soo gurmadaan waxaa kowka ah in wax laga qabto isbitaalkii guud oo asagoo dhan dhaawac gaaray oo burburay oo u baahan in isbitaal cusub dib loo sameeyo waana isbitaalkii ugu weynaa puntland iyo gobollada dhexaba soomaaliya oo dhan baana ka faa'idaysan jirtay meel ay joogtaba isbitaalkaas wuxuu u baahan yahay gurmud deg dega waa ognahay dad badan inay soo gurmudeen mar hore oo dhaqaal keeneen kuwo kalena hadda diyaar leeyihiin waxaan rajaynayaa dhammaan inuu isbitaalkaas isagoo isbitaal cusub ah inoo dhammaystirmi doono inagoo ka wada qayb qaadanay waxaa laba ah suuqii xerodayax oo ay wada dhisteen dowladda iyo iyo dadka shacabka ahaa oo ahaa meel dad badan oo danyara iyo dad badan oo shacaba ay dhaqaale ka soo geli jireen isagana burbur baa ku dhacay wuxuu u baahan yahay in dib loo dhiso waa kaalinta labaad oo la rabo dadweyne in ka qayb qaataan dowladduna in gacan ku siiso waxaa kale oo khasaarihii nafeed ahaa dhaawac dhaawac badan baa yaalla fardowse cabdi aadan warbaahinta dowladda puntland magaalada gaalkacyo